war-saxaafadeedka taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa lagu sheegay toddobada bishan abriil oo maalnimadii arbacada ku beegneyd ciidamada booliiska koonfur galbeed soomaaliya in lagu wargeliyey in la waayay laba caruur ah oo deganaa xaafadda cadaada ee magaalada baydhabo baafin iyo baadigoob kadib war-saxaafadeedka taliska ciidamada booliiska soomaaliyeed waxaa lagu sheegay in sideedda bisha abriil oo maalnimadii shalay oo khamiis ahayd ku beegneyd booliiska inay ka war heleen meydadka caruurta gowracan in lasoo dhigay xaafadda suuqa xoolaha ee duleedka magaalada baydhabo war-saxaafadeedka waxaa kaloo lagu sheegay inay socoto baaritaano qoto dheer oo ay wadaan ciidamada booliiska soomaaliyeed waxaana jira baa lagu yidhi war-saxaafadeedka dad la tuhumayo oo loo soo qabtay arrintan aabbaha dhale carruurta aweys cabdulaahi oo saxaafadda la hadlay ayaa sheegay waxa dhacay inay ahayd qadar alleh wuxuuna dalbaday cadaaladda in la marsiiyo cid walba oo ku lug yeelata falka lagu dilay carruurtiisa may muujeenay in ilaahay weli qadari raalle keenna mawaalay ilaahay isu oomi usuna nagsadi qaabka isuka nagsadawna usumini kala taladaw qaabka ini laka nagsada leenka talagaligeeliyo la abuuraya sadahayti maylana qadaa'un wa qadar weel ilaahay xukumay qadariyo unuuna maylana radiina billaahi rabban wabilislaami diinan ilaahay mahadiisku dambe uma hadiyay dhammaan dadkii noo kula qiib qaadaday ciyaalkii yaryaraayey dhigoowshoo kafaniyowjo ka tukadowsho duugowsho iyo walkastaba an baahanaayeen dadkaasoo in iska jireen maamulka dowladda koonfur galbeed iyo shacab weynaaga reer baydhow dembiyada noocan waa dembiyada oo adduunyada inkasaas organized crime organized crime-kana may unbaahan yihiin marka laku horseedo galambir eh laku ka horseedo unbaahan yihin intii hadda ka hor ka dhimatay waaba ka dhimadan wali dhiman sidii liin badbaadi lahay ilaahay badbaadi kore lankii galantiis dembiiliga haytiina sidii yani ciqaabkii isu muntay sidii liin mari lahay dhacdada dilka carruurta waxaa si weyn looga dareemay magaalada baydhabo iyadoo saacadihii lasoo dhaafayna ay ahayd hadalhaynta ugu badan magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay xildhibaan maxamed nuurow oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya ayaa muujiyey falka lagu dilay labada caruur ee walaalaha ahaa magaalada baydhabo inuu ahaa mid ay ka argagaxeen shacabka magaalada baydhabo ilmihii yaryaraa ee masaakiinta ahaa ee aan dembiga geysan ee lagu dilay waxaan leenahay arrintaas waa arrin ku cusub magaalada baydhabo wax horey aan u aragnay ma ahan sidoo kale shacabka ku nool magaalada baydhabo aad iyo aad ayay uga xumaadeen arrintan saa ka dareemi kartiin saaka markay isku soo baxeen magaalada oo maxaan ku yidhahdaa aaskii isku soo baxeen waxay muujiyeen dareenkooda inaysan marba raalli ka noqonaynin dhacdooyin noocaan eh inay mar kale ay soo lalaabtaan marka waxaan leenahay halaga digtoonaado xildhibaan maxamed nuurow dhinaca kale wuxuu kula taliyey waalidiinta inay si gaar uga warqabaan carruurtooda xilliyada waxbarashada dugsiyada qur-aanka iyo iskuullada ay aadaan iyo marka laga soo fasaxo waalidiintan waxaan ka codsanaynaa in ilmahooda ay ka warhayaan waqtiyada iskoolada iyo dugsiyada qur-aanka kariimka ah ay aadayaan iyo waqtiyada ay kasoo laabanayaan saacadaha u dhexeeyo markii la geynayo in la helo waxa la yidhaahdo in dad ilmaha kee gareeyo oo ilaaliyo oo ilmaha markii dugsiga la geynayo iyo waktigay dhammaystaan markay kasoo baxayan dad soo keenaya xaafadahooda taasna aaday muhiim uga tahay bulshada baydhabo maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa wada baaritaano ku aadan cidda ku lugta leh falka lagu dilay laba caruur oo meydkooda laga helay duleedka magaalada baydhabo waxaana jira dad loo soo qabtay falkaasi oo haatan ku xiran saldhigga booliiska magaalada baydhabo mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo